bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee radio muqdisho qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah qabanqaabada dhegeysiga khudbadaha murashiciinta u tartamaysa guddoonka labaad ee baarlamaanka galmudug oo ka soconaysa magaalada cusmareeb ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo xabadjoojin rasmi ah kala dhex dhigay beelo ku dagaalamay waqooyiga gobolka galgaduud maamulka gobolka banaadir oo xarigga ka jaray mashaariic horumarneed oo laga hirgeliyey degmada kaxda ee gobolka banaadir iyo xukuumadda ruushka oo gebi ahaanba iscasishay saacadahu kadib markii madaxweyne vladimir putin uu soo jeediyey qorshe u doonayo inuu wax lagaga bedelo dastuurka taas oo u horseedi karta inuu xilka sii joogo muddo dheer
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan islamarkaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha koowaad ee janaayo sanadka labada kun iyo labaatanka intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkeyga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan qabanqaabada dhegeysiga khudbadaha musharaxiinta u tartamaysa guddoonka labaad ee baarlamaanka galmudug ayaa ka socota magaalada dhuusmareeb ee xarunta gobolka galguduud maxamed deeq cabdi maxamed wariyaha inooga soo warrama halkaasi ayaa warkan inoo faahfaahinaya maanta oo khamiisa ayaa la dhegeysan doonaa khudbadaha musharaxiinta u taagan guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug iyadoona guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka musharaxiinta u taagan xilalkaasi ay soo jeedin doonaan khudbado ku aadan ximiladooda islamarkaasna ay soo bandhigi doonaan taariikh nololeedkooda waxaana goobjoog ka noqon doona xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo dhegeysan doona khudbadahaasi iyo marti sharaf kale oo loogu talagalay munaasabadda soo dhoweynta ah qabanqaabada munaasabadda khudbadaha ayaa hadda waxa ay ka socotaa xarunta shiir kale oo uu ku shaqaynayay baarlamaanka kadib markii la dhaariyey guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka ayaana ku howlan qabanqaabada howshaasi shalay ayaa lasoo gebagabeeyey qabashada aragtida guddoonka baarlamaanka musharaxiinta u taagan maxamed yaa cabdi maxamed radio muqdisho usmarab
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa xabadjoojin rasmi ah kala dhex dhigay beelo walaalaha oo ku dagaalamay waqooyiga gobolka galgaduud cabdikariin axmed bulxan ayaa warkan inooga soo diray magaalada abudwa
aad baa umahadsan tahay ilaa hadda weli ma furmin wadahadal laakiin waxaa la gaaray xabajoojin rasmi ah tan iyo intii ciidamada qaranka ay soo gaareen deegaankii ay ku dagaalameen dadka deegaanka waxaana haatan habeenkii labaad ku dhexeyday oo kala dhex jooga ciidamo uu hogaaminaya taliyaha guutada soddon tobnaad ee qaybta koob iyo labaatanaad cabdullaahi jimo dheere iyo saraakiil kale ku weerisay socdaalkiisa maanta ayaa waxaa la filayaa wufuud kala duwan in ay halkaasi gaaraan kuwaasi oo ka kala imaan doona magaalada madaxda galmudug duultamareed oo caasimada waa galgaduud iyo sidoo kale magaalooyinka cagaadiya cabuda sidaa uu ii sheegay sargaal ka tirsan ciidamada qaranka ee haatan ku sugan goobta ay kala dhex fadhiiseen tan inta ciidamada soo gaareen ma jirin wax rabsho ah ciidamada qaranka ayaa ku guulaystay inay kala durjiyaan walow ay jirto dabashadii keentay in iskahorimaadkaasi uu dhaco daalkii dhacay ayaa sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac soo kala gaara labada dhinac
maamulka gobolka banaadir ayaa xarigga ka jaray mashaariic horumarneed oo laga hirgeliyey degmada kaxda ee gobolka banaadir nuur siciid taaliil ayaa warkan inoo faahfaahinaya
goobtan uu dhagax dhigay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa laga hirgelin doonaa xarun waxbarasho oo ay si lacaglaan wax ugu bartaan caruurta soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada kaxda sidoo kale waxaa halkan laga dhisi doonaa m c h oo ah xarun caafimaad oo si bilaasha lagu adeegi doono caruurta iyo hooyooyinka soomaaliyeed ee ku nool degmada kaxda waxaa sidoo kale goobtan uu dhagax dhigay duqa magaalada muqdisho mudane cumar filish laga hirgelin doonaa masjid ay ku cibaadaystaan bulshada ku dhaqan halkani mashruucan dhagax dhigan ayaa qayb ka ah mashruucyo uu gudoomiyaha gobolka banaadir muddooyinkii ugu dambeeyey ka hirgelinayay degmooyinka gobolka banaadir kaas oo qayb ka ah hirgelinta barnaamijyada asaasiga ah ee bulshada lagu horumarinayo adeegyadooda gudoomiyaha degmada kaxad ee gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey mashruucan uu dhagax dhigay duqa magaalada muqdisho
Een, maanta waxaan u taagannahay goob caafimaad een, goob waxbarasho een, masaajid iyo ceel oo isku isku goob ah oo dhammaantood arrimaha bulshada loogu shaqaynayo oo maamulka gobolka banaadir uu dhagax dhigay aad ujeedin taabagelinteeda iyo waditaankeedana asaga uu iska leeyahay mahadyaa ka gaadha guddoomiyahanaga cusub ee gobolka banaadir aad iyo aad aan ugu fa- noo farxad noogu tahay een, mudane guddoomiye inaad maanta noo dhagax dhigto mashruucan aad maskaxdiisa iyo maamulkiisa adigu lahayd aadaan kaaga mahad celinayna mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka banaadir waxa uu tilmaamay in maamulka gobolka banaadir uu hirgelin doono mashruucyo dhowr ah oo lagu horumarinayo caasimada jamhuuriyadda soomaaliya ee muqdisho
muhiimadu keliya waxay tahay in laga faa'iideysto ceelka la qoday iyo iskuulka iyo m c h-ka iyo masaajidka intaba waxa waaye dantii laga lahaa in laga gaaro intaa ayaa muhiima laakiin haddii ceel la qodo ama iskuul la dhiso ama m c h la- la sameeyo juhdi badan la geliyo aan laga faa'iideysan ama muhiimadu loogu talagala aan la gaarin taasaa khasaare noqonaysa marka waxaan leenahay bulshadu eh, degmada kaxda ku nool inay ka faa'iideystaan
gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish waxa uu tilmaamay in maamulkiisa uu xoojin doono mashaariic kala duwan oo lagu horumarinaya bilicda iyo xasilida magaalada muqdisho
waxaa farxad noo ah ka maamul ahaan iyo bulshada reer banaadirba inaan maantay aan dhagax dhigno mashaariicdan khayriga ah halkaa laga qabanayo mashaariicdaasoo isugu jira masaajid iskuul ceel iyo m c h caafimaad oo loogu talagalay eh, hooyada iyo dhallaanka iyo dadka eh, danta yare ku nool degmada kaxda ee gobolka banaadir Eh, degmada kaxda ee gobolka banaadir waan uga mahad celinaynaa maamulke
maamulka degmada hobyo ee gobolka mudug ayaa sheegay in magaaladaasi ay sameynayso kabac dhaqaale waayadii dambe iyadoo arrintaasina uu ku ammaanay dadka deegaanka ka soo jeeda oo maalgashi ku sameeyey degmada gudoomiye ku-xigeenka degmada hobyo maxamed maxamuud cawaale ayaa arrimahaas ka warramaya
bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad baan ugu salaamayaa raadiyaha dowladda ama maaragtay muqdisho ee soomaaliyeed Ee, runtii si ay la socotaan degmada xabyo waa degmo ka weyn maasha allah waxyaalaha hadda ka socda ugu wanaagsan dadkii inuu usoo jeestay gudubis iyo horumar ayaa moodaa iyadoo kusoo imaanayaan ama maaragtay beegsanayaan shirkado weyn oo caalami ah oo dowladda ama maaragtay shacabka soomaaliyeed ama internationalkada ay aad usoo maaragtay indhaha ugu hayaan ayaa moodaa dhismo iyo horumar ka bilaabay magaaladii waxaan uga jeedaynaa insha allahu tacaala inuu sidaa kusu socoto biilahi sidaad la socotaanba sidii madaxweyne dowladda federaalka xasan cabdullahi farmaajo hadda u yimid dadka maalgashi ayay sameynayeen ee, degmada xubyo oo hadda taan waxaan moodaa inay kasii wanaagsanaanayso oo rajooyin aad u weyn ayaa moodaa in dowlada shisheeye ay ku tartamayaan si un
maamulka gobolka bakool ayaa sheegay inuu socdo qorshihii la isugu furi lahaa guud ahaan wadooyinka gobolka bakool oo qaarkood ay go'doomiyeen maleeshiyaadka al-shabaab cabdulaahi maxamed nuur gudoomiye ku-xigeenka gobolka bakool ayaa warbaahinta qaranka uga warramay qorshahaasi horta run ahaantii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed siyaasad ahaan in lala dagaalamo kooxda nabadiidka umadardidaysa oo go-doonka gelisay in lala dagaalamo waa qorshaha koowaad ee dowladda federaalka iyo koonfur galbeed annaguna ka ka maamul gobol ahaan kaalinta nagaga aadan inaan ka ka- ka qaadana ayaan rabnaa hadduu alleedno qorshahaasi waa ku tala jirnaa in kooxda nabaddiinka al-shabaab laga sifeeyo hay-adaha amniga oo dhan si wada jiran ay u howlgalaan rajadeenu waa tahay halkay horta bulshada ku dhaqan gobolka bakool waxaa ku- kuga baaqayaa inay ka shaqeeyaan amniga hay-adaha amnigana in lala shaqeeyo waa waajib muqadas ah haddii aan lala shaqeyn wax keligood ma qaban karaan Een, taasi waa mid tan kale guud ahaan gobolka hadda waxaa ka jira een, problem dhibaato oo humanitarian baa ka jira eedaha samafalka iyo kuwa eedaha samafalka iyo kuwa maamul eedaha samafalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo dowladda federaalkaba waxaan uga baaqaynaa in ummadaasi go-doonka ku jirta sidii go-doonka looga bixin lahaa inay kusoo dadaalaan baan uga baaqaynaa
halka warkaa idinkala socotaana waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xukuumadda ruushka ayaa gabi ahaanba iscasishay saacado uun kadib markii madaxweyne vladimir putin uu soo jeediyey qorshe uu doonayo in wax lagaga bedelo dastuurka dalkaasi taasi oo horseedi karta inuu xilka sii joogo muddo dheer ra-iisul wasaaraha iscasilay ayaa sheegay in sababta ay isu casileen ay tahay sidii loo dardargelin lahaa qorshaha madaxweynaha si ruushka uu u yeesho weji cusub oo siyaasadeed haddii wax kabeddelka lagu samaynayo dastuurka oo loo qaadi doono afti dadweyne uu hirgalo waxay horseedi doontaa in awoodda madaxweynaha ay ku wareegto baarlamanka madaxweyne putin ayaa sida dastuurka uu dhigayo qorshuhu yahay in uu xilka ka dego sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka xilligaasi oo ay ku eg tahay mudaxilaadka afarta jeer ee uu tartamay balse waxaa jira warar sheegaya in laga yaabo in uu mar kale doonayo in xil kale uu qabto sababta dastuurka uu u bedelayana ay sidaasi tahay guud ahaana warkii ood kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya akhyaarta wadan ay dhageysanaysay intaa ayaan kusoo afmeeraya hase yeeshee waxaa naga xasuustaa ciddii uu sheego warkan ammaan ka bogan inay mar kale dib uga daalacaan karto bogga internetka aan ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho dharnet